saddex qof ayaa lagu aasay qabooro ku yaala dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo oo maamulka puntland uu ka taliyo ka gadaal markii ay dil u geysteen ciidamada maamulkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa waxa uu dilay nin ganacsado ah kadibna ciidamo goobta joogay ayaa waxay isku dayeen inay qabtaan israsaasayn halkaasi ka bilaabatayna waxa ay sababtay in laba qof oo kale ay dhintaan mid kalena uu dhaawacmo cabdiladiif sanyare oo ah gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa waxa uu sheegayaa in ninkii dilay ganacsadaha uu labada qof oo kalena asigu dilay oo rasaastii uu soo furay ay haleeshay sarkaalka dilka geystay ayaa baxsaday laakiinse maamulka puntland waxa uu sheegayaa in uu ku raajoogo kormeere saddexaad yaasiin maxamed maxamuud cabdulle yaasiin ruwaalde loo yaqaano oo ka tirsan ciidanka daraawiishta ah ayaa nin shacab ah oo ganacsado ah oo magaalada degan oo leeda cabdulaahi daahir aadan wuxuu ku dilay meeshii uu ganacsi oo u lahaa oo meel shidaala oo booliiska qaybta booliiska ku dhow ciidamada booliisku qaybta jooga ayaa ninkii inay qabtaan damcay oo xabado ku riday xabado kaleu soo furay waxaa xabadihii ku dhaceen saddex qof oo kale laba qof waa waa dhinteen oo laba nin oo kale ah oo bas saaraa gaari bas ahoo meesha marayay gaadiidka dadweynaha ah ninna dhaawac culus baanu ku ognahay sida riboodka qaybta booliisku hadda ayna siisay marka koobaad waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii inaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaa dhintay gebi ahaantoodba dadkoodii iyo eheladoodiina samir iyo imaan allah ka siiyo arrinta labaad waxa weeye ninkii gacan ku-dhiglaha ahaa waa la daba socdaa mana ka foga hadda ciidamada aan laga dabadiray meelaha ay hadda sidaan warbixinta ku helayno mar dhow inuu gacanta ciidamada galo baanu rajaynaynaa cadaaladdana la hor keeno meelaha ay ka taliyaan maamulada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya waxaa ka dhaca dilal ka dhan ah dadka shacabka ah iyadoo sidoo kalena laga boobo hantida ay leeyihiin waxaana dilalkaas badankood ku lug leh ciidamada maamuladaas